sanad kuro wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan qodobada warka raadiyohaysana ay kuwooda ugu dorkaroon waxaa ka mid ah warbixin gaar ah oo ku saabsan howlwadeenada raadi weysinaya oo maanta u dabaaldegaya sanad guuradiisii shanaad wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle oo bogaadisay waxqabadka raadi weysnaay maamulka xaafadda handiwadaag magaalada jowbhar oo howlwadeenada raadi weysnaay ugu hambaliyeeyey sanad guuradiisii shanaad maalinta caalamiga ah ee quuska oo maanta dunida laga xusayo xubnaha sarafka suuqyada iyo cayaaraha ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo warkayaga
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan sanad guuro wanaagsan ayaan hawadada ka leenahay waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay shan iyo tobanka meey sanadka laba kun shan iyo labaatanka warka waxaa soo saaray halkan idinkala socodsiinayo anigoo timcadee u diyaargaroobaah iyagoo faahfaahsan howlwadeennada raadi weysnaay ayaa maanta u dabaaldegaya sanad guuradiisii shanaad warbixin gaar ah waxaa inuga diyaariyey cabdicasiis xasan cabdulle
idaacadda isnaay ayaa maanta u dabaaldegaysa sanad guurada shanaad kadib markii la aasaasay shan iyo tobankii mey labada kun iyo labaatankii iyadoo noqotay warbaahintii ugu horeysay ee ka shaqeysa arrimaha bulshada iyo bani-aadinimada ee deegaanada gobolkan shabeellada dhexe radio isnaay aas-aaskeeda waxaa kasoo wareegatay shan sano muddadii ay jirtay waxay ka qayb qaadatay baahinta barnaamijyo waxtar u leh bulshada deegaanada gobolka shabeellada dhexe sida baahinta barnaamijyada waxbarashada caafimaadka ganacsiga dhalinyarada haweenka nabadda beeraha iyo xoolaha iyo barnaamijyo kale oo muhiim ah oo la xiriira arrimaha bulshada wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa radio isnaay ugu hambeliyeeyey doorkii ay ku lahayd muddadii ay jirtay horumarinta iyo sar uqaadista wax soo saarka beeraha iyo xoolaha hambalyo ayaan leeyahay radio isnaay sanad guuridiisa shanaad ee maanta ku beegan waxaan leeyahay hambalyo maxaa yeele waa raadiga keliya ee arrimaha bulshada iyo baniaadamada ka shaqeeyo dadaal badan ee bulshada u haayo waxaan leeyahay hambalyo sanad guuridiinii haddaad noqon lahaydeen shaqaalihii idaacadda iyo madaxdeeda waxaan leeyahay sanad guuro wacan hambalyo hambalyo sidoo kale radio isnaa radio isnaa wuxuu qeyb libaaxa ku leeyahay horumarinta beeraha wacyigelinta dhiirigelinta bulshada beeraleyda ah dhinaca kale cabdiraxmaan ibraahim waxa uu ka mid yahay dhegaystayaasha ku xiran raadiyo haysnaay waxa uu ka sheekeynayaa muddadii shanta sano waxyaabaha uu kala socon jiray radio isnaay iyo doorkeedii ku aadanaa horumarinta adeegyada bulshada idaacad isnaay waxay door muhiim ah ka qaadatay wacyigelinta caafimaadka iyadoo si joogto ah hawada u marinaysay barnaamijyo caafimaad oo bulshada u iftiimiyey sida hababka nadaafadda shakhsiga iyo deegaanka ka hortaga cudurrada faafa sida shuban biyuudka jadeecada iyo cudurkii weynaa ee adduunka soo maray ee covid nteen labo kor u qaadidda waxbarashada idaacaddu waxay si firfircoon ugu shaqaysay kobcinta aqoonta iyo diyaargarowga jiilka cusub waxaana lagu soo bandhigay barnaamijyo loogu talagalay korinta xirfadaha dhalinyarada dooda iyo wareysiyo la xiriira tayeynta waxbarashada tani waxay caddeen u tahay in idaacadda isnaay tahay saaxiib dhab ah oo garab taagan horumarka waxbarashada saddex nabadda iyo isdhexgalka bulshada mid ka mid ah adeegyada ugu qiimaha badan ee aad bixiseen waa kor u qaadista nabadda is-ixtiraamka iyo wada noolaanshaha warbaahintu waa hubka nabadda marka si mas-uuliyad leh loo adeegsado taas ayaa taas ayaad idinku suurtageliseen haddii aad tihiin raadi asnaab wasiirka howlaha guud guryeynta iyo dib u dhiska maamulka hirshabeelle maxamuud xasan bariise ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray shaqaalaha iyo maamulka radio isnay marka horeyse waxaan u hambalyeynayaa bahda warbaahinta radio snai dhammaan shaqaalaha iyo maamulka bahda radio snai waxaan uga hambalyeynayaa sanad guurada shanaad ee aas-aaska ee radio snai ee laga aas-aasay magaalada jowhar ee caasimada dowladda hirshabeelle warbaahintii ugu horeysay ee ka shaqeysa arrimaha bulshada iyo bini-aadanimada waxaan ku ammaanaynaa radio snai iyo tiimka bahda radio snai yuhdiga wanaagsan ee quruxda badan leh ee ay geliyeen taabagelinta iyo shaqeynta radio snai iyo waxaa kaloo ku ammaanaynaa sida ay uga qeyb qaateen arrimaha bulshada iyo bini-aadanimada iyo horumarka waxaan leenahay hambalyo radio snai wax badan ayuu kusoo kordhiyey kana qeyb qaatay horumarka iyo maxaa la yidhaahdaa wanaagga dowladnimada iyo bulshadaba radio snai oo maanta u dabaaldegaysa sanad gurada shanaad ayaa hadafkeeda waxa uu yahay in bulshada ku nool magaalada jowhar iyo deegaanada kale ka tirsan gobolka shabeellada dhexe gaarsiiso barnaamijyo warbixino iyo fariimo wacyigelin oo ku saabsan xaqiiqda jirta wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle ayaa bogaadisay waxqabadka radio isnai howlwadeenada iyo maamulka raadiw isnay ayaa u dabaaldegaya sanad guuradii shanaad ee kasoo wareegatay markii dhidibada loo daagay raadiw isnay shan iyo tobankii mey laba kun iyo labaatankii waxaana raadiw isnay uu door firfircoon ka qaatay tabinta barnaamijyada iyo warbixinada ku saabsan arrimaha bini-aadanimada barnaamijyada raadiyaha ka baxo waxaa ka mid ah barnaamijka waxbarashada caafimaadka dooda amuuraha dhalinyarada ganacsiga iyo barnaamijyo kale oo ku saabsan arrimaha bulshada cabdulaahi cusmaan wehliya oo ka tirsan howlwadeenada wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa raadi weysnaay uga hambaliyeeyey sanad guradii shanaad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay aad baan ugu faraxsanahay inay maanta ay sanad guuradeedii maanta ay taagan tahay idaacadda isnay waan ogahay qiimaha iyo qaayaha ay ugu fadhido shacabka reer jowhar iyo weliba deegaanada ku teedsan iyo muhiimadda ay u leedahay idaacadda warbixinada ka baxa iyo sida mar weliba ay shacabka ugu heelan tahay inay ugu shaqeyso wasaaradda arrimaha gudaha markii laga hadlo idaacadda isnaayo aad bay isugu xiran yihiin waxay ka mid yihiin idaacadaha sida dhow la shaqeeyo wasaaradda barnaamijyada kala duwan ee aan qabanana inta badan way naga warhayaan inaguna waan ka wargelinaa si dhoweyna noola shaqeeyaan sida dhismaha dowladaha hoose markaa ka shaqeynayno markii aan hadday ka shaqeynaynay balcadoon hadda aan in badan ka shaqeynaynay inta badan weriyaasha idaacadda way nala socdeen way nala shaqeynayeen aad bayna u tabinayeen step by step howsha halka ay noo marayso sidoo kale barnaamijyada kale oo aan qabano oo arrimaha bulshadoo kale iyo horumarinta deegaanadoo kale aad bay nala shaqeeyaan wariyaasha idaacadda iyo guud ahaan maamulka idaacadda radio snai ee magaalada jowhar dhinaca kale agaasime cabdulaahi ayaa ka warbixiyey waxqabadka raadiw isnai shantii sano ee lasoo dhaafay iyo waxyaabaha uu ku xasuusto radio snai waxqabadkiisu ma ahan mid lasoo koobi karo waa mid mar weliba shacabka ku lafan inta badan shacabka la shaqeeyo waxaan in badan dhegeystaa barnaamijyada runtii ay mar weliba ay ka baahiyaan ee ku saabsan arrimaha caafimaadka oo ay bulshadu inta badan ay ka wacyigeliyaan oo ay maaragtay warbixino uga diyaariyaan sidoo kale waxbarashada runtii barnaamijyo muhiim aad u fiican bay kasoo tabiyaan waxyaabaha arrimaha nadaafadda iyo ganacsiga iyo dhalinyarada waxyaabaha maaragtay aadka muhiimka ugu ah bulshada runtii lagama sheekeyn karo idaacadda si wacan ayay ula shaqaysaa shacabka iyo dhalinyarada iyo weliba haweenka oo inta badan ayaga naftirkooda ay barnaamijya usoo diyaaraan ku saabsan arrimaha haweenka runtii idaacadda isna waxaan dhihi karaa waa adeegaha ugu dhow bulshada ee idaacadaha ka shaqeeyo gobolka raadiyo isnay waa raadiyaha keliya ee ka hadla arrimaha bini-aadinimada ee ku yaala magaalada jawabhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle waxaana uu maanta u dabaaldegayaa sanad guradiisii shanaad maamulka xaafadda hanti wadaag magaalada jawabhar ayaa howlwadeenada raadiyo isnay ugu hambeliyeeyey sanad guradiisii shanaad cabdifataax axmed macluw ayaa la diyaaraa maanta ay taariikhda ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha mey waxaa loo dabaaldegayaa sanad guurada shanaad ee kasoo wareegatay goortii la aasaasay raadiyaha isnaay ee magaalada teni jowhar cusmaan xuseen cumar guddoomiyaha xaafadda hantawadaag ayaa hambalyo iyo bowgaadin shaqo habada u mariyey maamulka iyo shaqaalaha warbaahinta isnaay waxuuna kula dardaarmay in ay laba jibbaaraan howlaha adag ee arrimaha bulshada ay hayaan radio snai waa aad iyo aad hambalyo hambalyo hambalyo shan iyo tobanka may weliba waxaad ku aadiseen waktigaasu maadaama tihiin dhalinyaro maalinta dhalinyarada soomaaliyeed fifty may ayaad ku aadiseen waa laba xafladooda isku qabsan kartiin maalinta dhalinyarada iyo maalintiina waa isku aadiseen waan idinkaga hambalyaynaa wax badan wax badanna waa u qabateen bulshadan oo wax badan oo xaqiiqa aad usoo gudbisaan mar walba danahooda aad ka shee aad macnaha ka sheekaysaan dhibaatada jirto horumar hadduu jiro duruuf hadday jiraan wax ceeb oo lidinkaga sheegana ma oo lidinka sheegana ma jiraan aad iyo aad aan lidinku kalsoon yahay anoo ku hadlaya magaca xaafadda hanti wadaag reer hanti wadaag iyo diris kooda iyo saaxiibadoodba hambalya idin wada leeyihin dhammaantood sanadkaan sanadkiisa kale iyo sanadyaalo kaleba barshbashi barwaaqa ku gaara maxaa idinkoo fiye oo stuudiyaal waaweyn leh oo macnaha idaacado waaweyn laan idinka rajaynaynaa oo telefishinada adduunlera waxaan dhihi karaa waa raadiyaha keliya ee maanta xarafna aan lahayn ee macnaha waxaa lagu sheegtan aan lahayn macnaha si nadiifa warbixin saxan kalsooni leh dhexdhexaada wax walba kusoo gudbiya horumarka bulshada mar walba ka sheekeeyo sababtoo idinka siyaasad na shaqo kuma lihidin ma geshiin waxyaabo kale ma geshiin dad macnaha isdacaydayna iyo odayaale ma geshiin haween ma geshiin waxaad mar walba heegan u tihiin soo gudbinta wanaaga bulshada mar walba nooc ay doonaan baadaano ama baayaha gaar ka qabaan bulshada baayaha gaar ka qabo ama dhalinyaradii ama waayeeladii ama bulshadii kale soo barakacayaalkii ama dhibaatooyin kale sida hadda fatahaadahaas sida colaadahoo kale laakiin wax kaloo dhibaato ah oo laydinkaga sheegto ma jiraan soo gudbinta wararkaasu waa meesha keliya loo baahan yahay ee qofku uu ku nafisi karo waaye markay culaysa jiraan shan sano ka hor waxaa markii ugu horeysay magaalada tani jowar ee xarunta maamulka hirshabelle laga maqlay muujadda siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megahartes oo loogu magacdaray magaca khadiimiga ah ee warshadiisan korta isnaay maalinta caalamiga ah ee qoyska ah ayaa maanta dunida laga xusayaa sida warbixintan ay ku egeyso sahre cabdixuseen
qoyska soomaaliyeed waxa uu leeyahay taariikh ku saleysan wadajir isku xirnaan iyo tixgelin dhaqameed qoyska ayaa ah meesha lagu baran jiray akhlaaqda diinta iyo dhaqanka suubaan si kastaba ha ahaatee sanadihii lasoo dhaafay qoysaska qaar ayaa wajahaya caqabado la xiriira saboolnimo dagaalo kala guur dhaqan iyo saameynta tiknolojiyada waxaa jira baahi weyn oo loo qabo in la xoojiyo wacyiga ku saabsan muhiimada qoyska ah in la taageero waalidiinta iyo in la abuuro barnaamijyo kor loogu qaadayo xasiloonida qoysaska soomaaliyeed maalinta caalamiga ee qoyska waxaa la bilaabay in si rasmi ah loo xuso sanadkii afartii kadib markii qaramada midoobey ay si rasmi ah u aqoonsatay muhiimada qoyska ah ee horumarka bulshada golaha guud ee qaramada midoobey ayaa sanadkii kunsagaalboqolsagaashaniyosexdii meelmariyey qaraar rasmi ah oo lagu asteeyey shan iyo tobanka mey sanad walba in loo dabaaldego maalinta qoyska hidaaye salaad oo kamid ah bulshada ku dhaqan magaalada jowhar islamarkaana kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa wacyigelinta qoyskaah ayaa sheegtay in wacyigelinta oo la joogteeya door weyn ka qaadanayso jiritaanka iyo helidaha qoys wada jira doorka aan ka qaado hadda qoyska way badan yihiin haddaan hal ee laba ka abaaro doorka u niibsan waxaa waaye marka u dhaco waxaa loo yaqaano conflict family ama isku dhaca qoyska in loo sameeyo xalin in la baro say isku xalin lahaayeen in loo tababaro oo mararka kale la taliyo say xal hadduu dhibaato dal yimaado ay dhexdooda isu qarin lahaayeen ayagoo banaanka marka hogtooda gaarsiinin soo usii jiro jiritaanka qoyska iyo bulshada usii usii badato loo gortadi karaa ama kor lagu qaadi karaa waxay tahay waxaa waaye isku xir bulsho in la helo haween badan maadaama qoyska uu ka bilowdo asalka hooyada guriga ay hooyo u tahay managementii hoose hooyo ay tahay hooyooyinka in lagu daro tiimka wacyigeliyaasha inay qayb ka noqdaan ayaga kow la wacyigeliyo kadib ay noqdaan ayaga wacyigeliyaal tu wacyigeliyaal isku bedelaan dhanka kale maxamed faarax shiilo oo kamid ah culimmada ku dhaqan magaalada jowhar ayaan wax ka weydiinay muhiimadu islaamku uu leeyahay qoyska qoysku ahmiyadda uu leeyahay waa ahmiyad aada iyo aad u ballaaran shareecada islaamka maaragta ku tilmaantay qoysku waa asaaska mujtamaca misna asaaska bulshada bulshadan aada arkaysid waxay kasoo faracmeen waa qoysku qoys hadoosan jirin mujtamac iyo bulsho lama heli lahayn qoysku waxay leeyihiin waa nawaati lmujtamac asaliim waa meesha oo ka bilaabto bulshada caafimaad qabta maxaa yeelay haddii mujtamaca oo qoys la waayo lama helayo mujtamac saliim ah oo bad qabo oo caafimaad qabo lama helayo marka waxaad dareemaysaa usrada amba qoysku in meel weyn oo ka taagan yahay xagga diinta islaamka sida kale waxay yiraahdaan qoladan psychologiga waxay yiraahdaan waa mu-asasada ugu qadiimsan maaragta biniaadamka oo yaqaano markii la eego xagga qoyska waa waxa ugu horeeyay oo biniaadamka uu yaqaano in qoys la sameeyo oo qoyskii maaragta ay kasoo faracmaan mujtamaca iyo bulshada waa waxa ugu horeeyey oo biniaadamka aad iyo aad u garanaya ilaahay subxaanah watacaalane meel weyn ayuu dhigay oo ilaahay subxaanah watacaala wuxuu ku tilmaamay qoyska inuu yahay sunnada ambiyada iyo rusulada walidaalika ilaahay subxaanah watacaala asigoo tilmaamaya wuxuu leeyahay walaqad arsalnaa rusula min qablika wajacalnaa lahum aswaajan waduriya ilaahay subxaanah watacaala wuxuu leeyahay waan dirnay rusul ayaan dirnay nabigow hortaa waxaan dirnay rusulo waxaan u yeelnay aswaajan xaasas iyo waduriyatan iyo caruur waxaad dareemaysaa marka meeshaas oo ilaahay subxaanah watacaala uu tilmaamay in qoysku oo muhiim gaar ahaaneed uu leeyahay weliba sunnada ambiyada iyo rusulada uu yahay qoysku ugu dambeyntiina agaasimaha guud ee wasaaradda habeenkii aquuqul insaanka maamulka hirshabelle ayaa ka warbixisay sida loo xooji karay xiriirka waalidka iyo caruurta islamarkaana sheegtay in dowlada hirshabelle ay door weyn ka qaadatay horumarinta qoysaska soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan maamulkan hirshabelle horta waxaa jira waalidiin badan oo ilmahooda xiriirka aan kala dhexeynin haddana waalidkan way jiraan oo caruurtooda xiriirka kala dhexeeyo aada tarbiyay akhlaaqooda ka warhaayo marka haddii la dhaha marka sidee waalidka iyo caruurtiisa loo soo baji karaa xiriir ka dhexeeyo horta waalidka waxaa laga rabaa ilmihiisa inuu waqti u helo uu kula sheekeysto si uu waalidkiisa ilmihii u dareemaan naxariis iyo jaceyl iyo tarbiyo sidoo kale ilmihii in la dhageysto inaad dhageysatid warkiisii oo dood furan ama wada hadal ilmahaagii aa la gashid sidoo kale ilmahaagii inaad jaceyl iyo taageero joogto aa siisid mar walba oo ay baahdaan in ilmo waayo waxyaaba ay u baahdaan haddii aa u heli kartid aa u heli karin inaad xaalisid maanta hooyo tiktok joogto ama hooyo ama aabo meelihii taagan caruurtii sidiisii camal ay noqonay tusaale uma noqon karaan laakiin waalidka hadduu fiican yahay dhanka diinta iyo dhaqankeeda ku fiican yahay wuxuu tusaale fiican u noqon karaa caruurtiisii sidoo kale in ilmaha la baro diinta iyo dhaqanka suuban wallaahi hirshabeelle wasaaradda iyo dowladda waxay ka qaataan hor qoyska horumarintiisa horta waxaan sameynaa wacyigelino badan oo lagu taageerayo dhanka siyaasadaday ahaatay iyo sharciyada qoyska shan iyo tobankii may sanad walba in loo dabaaldego maalinta qoyska go-aanka waxaa gaaray golaha guud ee qaramada midoobey iyadoo ay xubin ka yihiin dhammaan wadamada caalamka oo ay ku jirto soomaaliya qaramada midoobe ayaa door muhiima ka qaadatay kor u qaadida wacyiga ku saabsan doorka qoyska ee horumarinta barbaarinta iyo isbedelka bulshada warka subaxnimo ee duulila socotana markaan waxaad kusoo dhawaataan xubinta cayaaraha nuurshiine ayaa la diyaaraa
barbaartii lasoo xulay tartan loogu baaqi bulshaya hayradii duma
kooxda kubadda cagta arsenal ayaa qorsheynaysaa inay dalab waali ah ka gudbiso xidiga sporting c b victor yokris islamarkaana diyaar u ah inay bixiyaan lacag badan si ay ugu qanciyaan weeryahanka inuu kusoo biiro kooxda ganeris sida ay sheegtay warbixin laga helay portugal waxaa muddo dheer la isla dhex marayey baahida arsenal ay u qabto weeryahan dhexe oo goolal badan dhalin kara kaasoo awood u leh inuu kooxda u horseedo hanashada koobab xilli ciyaareedka soo socda iyo wixii ka dambeeya iyadoo fursado badan oo muhiim ah oo ay lumiyeen ay ku kacday dadaalkoodii ay ugu jireen hanashada koobabka xilli ciyaareedkan yokris ayaa si joogtaa loola xiriirinayay ganris wuxuuna soo bandhigay xilli ciyaareed kale oo cajiib ah oo goolo dhalin ah isagoo u ciyaaraya sporting c b wuxuu dhaliyey labiiyo konton gool sidoo kalena wuxuu caawiyey labiiyo toban kale ee tartamada oo dhan isagoo u ciyaaraya kooxda reer lisbon taasoo si uun markaasi uga fiican tahay toddoba iyo kontonkii gool ee uu xilli ciyaareedkii hore uu ka qaatay
markana xubinta sarafkii suuqyada waatan sahra
kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kalsiisanaya laba milyan sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kalsiisanaya saddex milyan oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa la kalsiisanaya labaatan iyo sagaal kun iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kalsiisanaya soddon kun oo shilinka soomaaliga ah markana maciishada haafka bariis xamsaha ayaa suuqyada magaalada jowhar la kalsiisanaya sideed iyo labaatan doolar halka haafka bariiska safaariga la kalsiisanaya lix iyo toban doolar haafka burka ayaa la kalsiisanaya shan iyo toban doolar kartoonka baastada ayaa la kalsiisanaya toban doolar labaatan laasilis cadeyda ayaa la kalsiisanaya soddon iyo kow doolar koombada galeyda ayaa la kalsiisanaya afar iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah halka koombada digirta la kalsiisanaya soddon iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah koombada bariis cadaha ayaa la kalsiisanaya lacag gaaraysa afar iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladana waa naga intaa guud ahaan warka subaxnimo waa nageyntaan daawra ciinkaana kulaan kulmi doono sida iyo ammaane allah